إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee idaacadda alfurqaan qaraxyo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaallo toos ah ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka calamada ee dhuleedka muqdisho mar kale dagaalyahana ka tirsan shabaabulmujaahidiin ayaa xalay ka dagaalamay degmada afmadow iyo deegaanka taabto dagaallo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo askarta maamulka koonfur galbeed ayaa xalay ka dhacay degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah baayo bakool howlgal mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ayaa dhac ka geystay dukaan ku yaala magaalada muqdisho maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ayaa xukun xaduridda ah ku fulisay nin aflagaadeeyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam dowro socotay muddo afar bilood ah ayaa loo qabtay askar taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay xarakatu shabaabulmujaahidiin u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha dulxaj sannada kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriga maalin khamiis ah ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan haddaan ku hormarna muqdisho xalay waxaa ka dhacay qaraxyo ka dhan ah askarta dowladda federaalka qarax xoog leh ayaa lala beegsaday fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin xaafadda tawakal degmada yaakhshid ee muqdisho inta la ogyahay qaraxaas waxaa ku dhaawacmay afar askari waxaana ku jiray madaxa canshuuraha xaafadda tawakal ninkaas oo lagu magacaabo maxamed cabdulle sidoo kale xalay waxaa qarax lagu weeraray ciidamo ku sugan agagaarka masjidka biyomaalow degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho isla gobolka banaadir ciidamada shabaabulmujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen xaafadda xoosh ee magaalada muqdisho howlgalkaas waxaa lagu dilay askari lagu magacaabi jiray saadaam waxaana laga qaatay mootobajaaj uu watay shabeellaha hoosadaan eegno xalay mujaahidiinta waxa ay ka dagaalameen deegaanka calamada oo u dhexaysa muqdisho iyo afgooye goobtaas waxaa lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka jubbooyinkana xalay waxaa la weeraray ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan degmada afmadow iyo askarta kenya ee fariisiinka kuleh deegaanka taabto bay iyo bokolna wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xalay dagaal toos ah lagu qaaday ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada diinsoor maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ayaa xukun xaduridda ah ku fulisay nin aflagaadeeyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena zakariya cumar xukunkan oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur islamarkaana ay u soo daawasho tageen boqolaal ka mid a dadka ku nool magaalada ceelbuur ayaa waxaa shalay galabtii lagula fuliyey eedeysana xasan tooxow fiidow xasan luglug kaas oo aflagaadeeyey nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horreyn waxa uu ku dhawaaqay xukunka lagu riday ninkan maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey xasan tooxow fiidow xasan luglug iyo jawaabtii uu ka bixiyey iyo warkii markhaatiyaasha markhaatiyaashaasoo maxkamaddu aqbashay fiirisay maxkamaddu arrintaas una bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas fal ridinimo ah waxayna ka soo saartay xukunkan soo socda xukun kow maxkamaddu waxa ay ku xukuntay xasan tooxow fiidow xasan luglug dil xaduriddo ah intaas kadib qaadiga ayaa waxa uu aqriyey maraajicda loo cogsaday fulinta xukunkan iyadoona intaa kadib si toos ah loo gudagalay fulinta xukunka labo nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratu tawba aayadda lixdan iyo afaraad qowluhu tacaala walain sa'altahum layaquulun layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wanalcab قل أب الله وآياته ورسوله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة آيات الإحذانات ومنهم الذين يؤذون النبي إلى آخرها والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم هي سورة الأحزاب ayadda konton iyo lixaad ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah warasuulahu lacanahum allahu fi اddunya waalaakhira waacadda lahum cadaaban muhiina iyo xadiidu jaabir can jaabirin can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal man likacb ibnu اlashraf fainahu qad aada allaha warasuulah faqaala muxamed ibnu maslama atuxibu an aqtulahu ya rasuula allah qaala nacam رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا فإن دمها هذر رواه أبو داود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون marsii horraysay sidaan oo kale xarakada mujaahadiinta al-shabaab waxay u dishay nin aflagaadeeyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam kaas oo xarun uu ku lahaa magaalada gaalkacyo lagula beegsaday camaliyad nafurnimo ah taas oo ay fuliyeen naftood horayaal ka tirsan xarakada mujaahadiinta al-shabaab islamarkaana galaafatay nolosha ninkii aflagaadeeyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waad mahadsantahay zikriye askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhac ka geystay dukaan ku yaala magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhacay goob ganacsi oo ku taala degmada holwadaag ee magaalada muqdisho waxaa jirdil loo geystay qaar ka mid ah dadkii ka shaqaynayay goobtan ganacsi sida laga arkayay muuqaal ay duubtay kaamiro ku xirneyd carwo lagu iibiyo qalabka elektaroniga waxay ka qaateen moobeele iyo agabyo kale sida uu sheegay mid ka mid ah dadka carwadan gadayey askaraa noo soo galay ninka mida qorowgan u qabtay ninna gudahu soo galay gudaha markuu soo galay wuxuu sameeyey miraaduu furfuray anigana qorowgu dhinacaas waayey miraaduu furay tan furmi weyday tan kaloo aado furmi weysay dhinacaas kaloo tagay afar telefoon kale shan telefoon kale soo baxay shan telefoon kale soo baxay markuu la soo baxay dad bannaanka joogaa qilqilay jirdilna waxay u geysteen yar oo dhigao yar oo qudaar horteena ku gala dhabarkay ku dhufteen qoraga afkiisa kabacdina waa baxeen oo dhar waxay wateen diriiska oo ciidankay wateen oo militariga
ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay boob jirdil kufsi joogto ah kula kacaan dadka rayidka ah shacabka ku dhaqan muqdisho ayaa cabasho joogto ah u dira dowladda federaalka dowladdana dheg jalaq uma siiso markaana kusoo dhowaada warbixin ka hadlaysa dowro diini ah oo loo qabtay askar taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana warbixintan noo diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed cali dowradan oo socotay muddo afar bilood ah ayaa waxaa markaska alihidaaya oo ah markas lagu dhaqan celiyo saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka loo qabtay lixdan iyo sagaal askari oo ay saraakiil ku jiraan kuwaasoo soo faarujiyey safka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada askartan dowrada loo soo xiray ayaa waxay ka kala yimaadeen gobolada gado jubbada hoose baay iyo bakool shabeellaha hoose iyo hiiraan waxayna muddadii ay dowrada socotay qaateen casharo muhiim ah munaasabad aada u heersaraysa islamarkaana lagu soo xirayay dowrada ayaa loo qabtay askartan iyadoona wejiyadooda laga dheehanayay sida ay ugu faraxsan yihiin dowrada loo soo xiray ugu horeyn laba askari oo ka tirsan ciidamadan ayaa su-aalo diini ah isku weydiiyey goobtii ay munaasabadu ka dhacaysay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu calaykum salaam waraxmat ullaahi wbarakaatu awaddu an asalaka min altawxiid is'alnii maa tashaa'u min alasilati man rabbuka rabbiy allaahu aladii rabbaanii warabbaa jamiica alcaalamiina binicami wa huwa macbuudii laysa lii macbuudun siwaahu bima carafta rabbak biaayaatii wamakhluuqaatii maa macnaa laa ilaaha ila allah macnaaha laa macbuuda bixaqin ila allaahu waxdahu kam aqsaamu altawxiid التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات
mid ka mid a askarta oo lagu magacaabo cabdi maxamed oo ka hadlay munaasabadda ayaa allah uga mahadceliyey nicmada uu soo waafajiyey isagoona sidoo kale u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الله يا ما هذا إسكاله الله سبحانه وتعالى هاي أن معديس النجوم قلدي نمعة الإيمان والإسلام الله يا ما هذا إسكاله ثم كبعد وحنوم هذا علينا يا أمريكا حركة الشباب المجاهدين أبو عبيدة أيانوم هذا علينا يا ولا ليال أنا قد لبائية أيانا هيني سيبا أنا عبد محمد حسين nin ba-an ayaan ahay safka murtidiinta ayaan ku jiray qorada xun ee ugu yeeraan militari ayaan ka mid ahay xamar ayaan ka tirsanaay halkaas waxaa ilaahay fadligiis noqday inuu ilaahaygi subxaana wa tacaala hidaayo iyo diintaydii aan usoo noqdo oo islaamnimada aan soo galo ayaa ilaahaygi subxaana wa tacaala igu soo manaystay duruusta ay qaateen waxaa ka mid ahaa tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana goobta ka akhriyey cabdifataax xasan cabdulle bismillaah hal suura ayaan rabaa tafsiirkeeda inaan halkan kasoo jeediyo waana suuratu sharxi waana makiya waana sideed aayadood bismillaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa arraxmaani naxariis guud naxariisto arraxiimi naxariis gaar aaneed naxariisto alam nashrax miyaanan ku waasicinin nebi maxamedow laka adiga sadraka laabtaada wowdacnaa waan dejinnay canka adiga wisraka dembigaaga alladii dembigaasoo anqada cusleeyey dahraka dhawarkaaga warafacnaa waan kor yeelnay laka adiga dikraka xuskaaga fa inna maca alcusri culaysla jirkii yusran fudeyd ayaa aaday inna maca alcusri culaysla jirkii yusran fudeyd ayaa aaday faidaa goortii faraqta aad ka faaruqdo salaada fansab ducada ku daal wa ilaa rabbika rabbigaagana farqab raadi
maxamed cabdi xuseen oo ka mid ah ciidamada dowladda loo soo xiray ayaa sidoo kale munaasabadda ka soo jeediyey tixgabay ah goori baan marayaa dhaadan oo dhayalo maqale baliladayaaye gaamimay wurdooda biryaha waan ka gabsadaye dhagax meel dhowaa lagu dhuftaa dhawaaq meel dheere waa soo gobshaday goobay goobabantiise ballandayo daaqadii muuqatan diirad ku hayaa fakadiyo fariidow tanyahadada faydhube bambada qiiqayo dhamdhaha dhawaaqaye gaalka waa ina la dilo gowrac lagu jide waa ina lafdhabartiyo shiishada laga togtee
sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga wilaayadii islaamiga ee hiiraan oo gebagabadii munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa dardaaranna u soo jeediyey ciidanka dowladda loo soo xiray waxaan idiin dardaarmaynaa intii laydin dardaarmay oo horey laidin yiri sugnaada qaar baa saraakiilaho idinku jira qaar baa askar caadi ahaa magacyo kala duwan baa nolow kukiin sheegay qaar baa nabad sugid ka mid ahaa qaar baa milatari ahaa qaar baa booliis ahaa waxaad ahaydeen oo shalay aad ahaydeen waad ogaateen inaan janno lagu gelayna waad ogaateen diintiinna iyo wixii ilaahay uu idiin abuuray iyo wixii aad saaka noo micnayseen oo aad noo fasirayseen waxaa jannada lagu gelayna waad ogaateen gadaal ha u noqonina ha laabanina shala dhibkii iyo culayska aad ku ahaydeen mujaahidiinta maanta cadowga ku noqda dib ha u noqonina lidan dayicima ilaahayna idan dayici maan walaalihiin muslimiintan idan dayici maayaan
markaska al-hidaaya ayaa dhowr jeer sidan oo kale dowlaad sharci ah u qabtay askar iyo saraakiil ka soo goostay dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoona dowlaadkaas ay ku qaateen duruus muhiim ah warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna saaka waa naga intaa cidduu dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan dot com